bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaare kulanto faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaan hamingname warbaahinta warsan ee baydhabo qodobada isinka dheegi doontaan haddii lahayara intuuna ka guda jarnaya weliba kumid maamulka guda magaalada tobanbaydhabo iyo mamnuuceen jaadka salunkorseeda cudurka corona virus saameynanta legus oo kowaaladii howlo ganacsiga magaalooyinka beledweyne iyo weliba jowhar fayraska walibana koryankatay ama koronkolog dareemaha dhaniga ganacsiga ciidanka danaba howlgala iyo deegaanyo kala wareegan soomaalida oo cudurka coronavirus oonka mudan dalalka yurub ayaa koryansii kati agaasime koofiya sheegay intiyo jaran meelyo oon ka dhaqan galna amarka dowladda dagaal lasoo kudhii gobolka jubbada hoose weerara jowhara kudhi iyo weliba khasaaro ku dhaladay wasiir godaha bara uusubala usuukumuujijo faafowka fayruska akhbaaraadka binaankana weliba ku mid ee magaalada new york oo tiradii inka badan ay tiye caalamka usoo haridida cudurka dilaaga ee covid 9
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray marlamaad kulanta faylamiin faylyahaguudasinku lahaa intaasay weliba ayo haayana qodobadii warkaana hamingnama hadna ka dhowaada sugiyo faahfaahsan waan hamingnimoyeeda ee toojamaabaha ayta sabtan iyo ahoojida hayta taariikhdana ka toosanta tumanka bila afaraad ee sanadka lamada kun dhawaatanka kabilowna dhugunsudyaala maamulka guda magaalada baydhabo samamnu iyo jaadka salunka horseeda cudurka dilaaga ee corona viruska waryagan yuusuf sheekh aadam iyo faahfaahinta warkuninhaya
maamulka koonfur galbeed soomaaliya mamnuuci jaadkii hagalaa iyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo waana dhakagadaa sababa la xiriira cudurka coronaviruskaasi oo saameyn adduunka guddiga kuhorseeda kuwa cudurka covid toban sagaal iyo laamo ammaanka koonfur galbeed kulunyo weel dhideen iyo weliba liinku hadalaya sidii liinku horseeda lahay cudurka coronavirus waana liinku wahyigeliye lahay bulshada wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed iyo weliba bulshada insharahay weliabo liinku hadalaya shirkaasay
gelinta ka hortaga cudurka coronavirus oo naskajara golo wasiira maamulka gobolada shabeellada hoose baayo boqor maamulka degmada baydhawey taliyaasha qaybta booliiska koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee militariga soomaaliya waxyaabaha geedka sida guud nahnastagaadi shirkan waliha guud ahaanba sidii wacyigelin guud bulshadii fadhi cudurkan coronavirus oo adduunyada dhibaatada kahaaya siduuna dheegohaynoona soomaaliya wali la sheegay in hal qof ka dhamaday dallamiis bii afarena laku heli ilaa todoba qofna la sheegahayni cudurkaas laku heli reer koonfur galbeed soomaaliya hoobeena wali ni furna lama jid jidka muqdisho kukooyow iyo hayta jidka mandheera dalka kenya kukooyow siduuna dheeganina magaalada mandheera oo ka taalla xuduuda kenya iyo soomaaliya wali lahaku sheegay in lamalan oo viruskaas qabaan lahaku heli maadaama dadka reer koonfur galbeed soomaaliya antiyo badan iyo ka noolyiin wadamada etoobiya iyo naytay kenya weli laku yaabee diyaaradoodu maadaama la hiriyeyni iyo habaha inay jidka hamaraayaan waana magaalada baydhawey gobolada koonfur galbeed soomaaliya antiyo badan gudub u koran wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya weli diyaariday jid walba oo lahaku galow magaalada baydhabo la jeeyey shaqaal xirfadan la iyo nakaqiis coronavirus sidoo kale ise sheegay intii la ruujiy jaadka oo waana koonfur galbeed linkadabakorka aragoona ise laku guba doona taas horta ku qodobada geekalhaslagaadi wali kumadahaya inin guud ahaan ruujiy jaadka ama qaadka walaalangorodow oo madi horeeba oo mutaana dhibaato kahaay dhaqaala burbur kahaay ilka dhammaasho kahaay ama kahaay idinku reeba gobolada koonfur galbeed soomaaliya dalka aragoona tallaabo lakubaada waana laku guba xayniga militari booliiska nabasugidda koonfur galbeed soomaaliya dhammaantiyoba shirkana qiiba ku haayeen awaamiirtaasna walfari waana iyoba hadlo doonaan waamadaha kubaha doonoona iyo la
kulankan guddiga ku horseeda kuwa cudurka covid toban sagaal iyo ka mamnuuceen jaadka iyo weliba yoona horeeyo mamnuucay dowladda federaalk soomaaliya
idaa mahadsanta yuusufa ciidamada sida gaarkeen tababaran ee danab ayuu weheliyaa ciidamada ku tirsan ahaan daraawiishta ee maamulka jubbaland iyo weliba howlgal qorashees iyo gufulyana deegaano hooseedo degmada jamaam ee gobolka hoose shan leh howlgalada iyo wareegan degmada koban araare iyo weliba bangele ayuu roogeen hubno ku tirsan dhaniga dagaalyahanada harakada al-shabaaba sidoo kale waliba ayoo sheegana intii howlgalka iyo dhinis ooden duqeymada dhaniga irike ayoo si wada jirayo filayan ciidamada mareykanka ee africom iyo weliba hanhooga dalka taasi ayuu sheegeen in tilika dilay ilaa makhubnood dhiniga al-shabaab waa sidiioo hadalkan dhikan ka dambeyntii taliyaga ururka shanaad ee kumaandooska ee danab ee gaashaanleh xasan iraakhi iyo weliba hadlasha intaasi kasii daray intii howlgallada iyo sii wada doonaan intii ilaayo ciidamada dowladda iyo kula wareegan degmada jamaame ayoo sahoogan iyo u rogan dhiniga al-shabaab galladan oo ciidanka dowladda iyo weliba ahaan daraawiishta jubbaland iyo kasubyan deegaanada ku tirsanga gobolka jubbada hoose iyo weliba katoosase hilisadagiladhaafi dagaalayo ku dhiyan deegaanka barsanguni ee gobolka saydiya jubbada hoose muwaadiniin soomaaliyeed iyo weliba yoona hiliyo shal duwan iyo udurka coronavirus sadoo ilaa dhaafi yoon ka amudana dalalka ingiriiska iyo weliba finland ayaa ku midata ama yoo ku mid ayin wadamada laku heli kiisaska la xiriira covid nneteen muwaadin soomaaliyeed oo laka magacaabi jiray ali xasana carabey iyo magaalada london ee wadanka ingiriiska weliba soon ka amuday udurka coronavirus oo hata soo fara badan soo ciidanka faafi dalalka shal duwan waana soomaalidii oon ka amuudahayan muwaadiniin soomaaliyeed ama muwaadinkan soomaaliyeed oo maalmo ilaa dhaafi buusu la sheegay intii la jirnaya udurka islamarkaasii tana lijeeya koo ku mid a isbitaalada magaalada london iyo weliba aanka dambeentana la sheegay intiisun amuuday dhinaga kale weliba khalayti dalkaasiti ee finland ee udurka coronavirus usun ka amuday odayaaloday ku mid a odayaalka soomaaliyeed oo ciidka lankasuga guud ahaanba soomaaliya kaasiiduna laka magacaabi jaray wa-dii aw adow agaasimaga hay-adda nasdareerowka iyo weliba jinsiyadda soomaaliya korneel maxamed aadam ee koofi iyo weliba uusu ku hadlay go-aanka dowladda soomaaliya iyo kahirtii huduudo dalka iyo weliba isoona sheegay intimiiloo qaar wilisu sheegaya isool ciidamada ammaanka iyo weliba hay-adda nasdareerowka ammaanka hiri huduudo dalka salonka horseeda udurka virus oso horeytana iyo qorsheeg inti iyo jaran miilo ku mid ah ee dalalka oo markaas dowladda uusoon ka dhaqan galna agaasime kofi oo soo hadlijay sii wadada iyo weliba intaasi kasii daray intiyo so odan dadaalo kaleed oo laka fadahgeli amarahayan dowlad goboleedada ee dalka ku jara hadalkan agaasimaga hay-adda dareerowka iyo weliba jinsiyadda ee soomaaliya iyo weliba katoosasedadii intiya hirti huduudo dalka lakaraawi iyo weliba magaalooyinka qaar welisa aadaye iyo ungalahayaan jaadka dagaal oo u sujiyey sidii khasaare shalduban iyo weliba ciidamada ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaan ahaan mareykanka weliba uu soo kadhamaraya amay ahaan sida gaarkaeen too baran oo lankasoo bangaraafta iyo weliba xubno ku tirsan dhiniga al-shabaab iyo weliba ka dhahmaray deegaanka baarsanguun iyo bada hoosa dagaalka kooye kureeda marka ciidamada dowladda iyo dhadhaqaaq ciidan iyo ka badan deegaanka baarsanguuni oo qiyaastaya afartan kilomitir iyo ku higda magaalada kismaayo oo weeraray oo ka qaadan xubno ku tirsan dhiniga al-shabaab walibana la sheegay inta meelasiti usukudhi dagaal ususoodii olku badan halsa dadka deegaanka ee baarsanguuni oo qarashoyo diidan intii maqaasho iyo weliba odsholan adeegsada warbaahinta iyo weliba oo sheegana intiyo dheegan jugda rasaastananis adeegsadaa lamada dhana aabaha sheegna khasaaraday ku dhaladasan ciidamada dowlad galka ama kahowlgalawa gobolka jubbada hoose iyo weliba warbaahintii ayaa ka daawacda dowladda walowa injarna warar madaxa bannaan oo xaqiijiyo isla weeraradaasi ta ka guda jarnay akhyaaray weerar dheeraada iyo weliba ha kubahaaya weerar bambaano soo jeysadii waana khasaaro kaasiita oo soo xalayti laka qaadi hotel kayaala magaalada jowhar ee aasimada dowlad goboleedka ee hirshabeelle weerarkiiyo weliba uusoo ku dhiyaya ama uusu dhiyaya haleetii waktigii hore oo laka qaaday hotela safa oo su ku midaya hoteladan kuwing ee magaalada jowhara kasit oona iyo roogana dada ku tirsanga mas-uuliyiinta ama mas-uuliyiin ku tirsanga maamulka hirshabeelle dadka rooga magaalada jowhar iyo weliba warbaahinta warsan ee baydhabyoon sheegana intii weerarkaasitii bambaanada laaka bilaabay soo ka dhaawamay gudoomiye ku-higeenka dhanaga arrimo maaliyadda ee maamulka degmada jowhar ismaaciil warsame fara aabahato usoonjarna walkale khasaare ku dhaladay qaraaqi ooso lamaad oo muddo bila gudaantiye ooso kudhay magaalada jowhar walibana afartii bilan uso qaraha kala doomayna uso kudhiyayo meela dadkayo naska qoyan ayaa ka taala dhinaga bustaajada baaburta oo dhinaga muqdisho iyo ka amuudan hal qof meelashan kalan oo ka dhaawaman yowlaba hildhibaano ku tirsanka dhinaga baarlamaanka hirshabeelle wararkiinka dambeyti ah tahnoo deerahayo ownamadan ee magaalada jowhara iyo weliba sheegahana in ciidamada booliska hirshabeelle iyo wadan howlgal iyo kabaada goobaan dadkii ku dambeeya weerarkaasetiyo bambaanada laa ka bilaawi wasiirka wasaaradda walbarashada hidda iyo taaliinta kore ee mudane cabdulaahi godaha bare iyo weliba usu sheegay intii haddii udurkan uso dalka uso ka faafaaya uso nununka horseen usu sheegi intii iyo faylat intii laku horseeda waliba usu sheegaya geeka waliba ununbaahagna waliba usu sheegay geeka intii ununbaahagna inti lamadooba waana lis dhiiga sida oo kaleed lisla lis aawiya waana isu sheegay intiyo faylata sidii loonku horseeda lahaya cudurkan uuso saameynta bileeran usu kahaya dadka maadaama tababara dhakhaatiir iyo weliba qalaba meelo caafimaadka iyo eedi onka yarin dalka yaari wasiirka boostada ee dhiniga walbarashada ee cabdulaahi godaha bare dhinigaas iyo weliba beledweyne ambahaane dhugun sidayaalah saameyn intee la-eg soo kawaaladii howlo dhinaga ganacsiga magaalooyinka beledweyne iyo weliba jowhar ee fayraska walibaniya la sheegaha intiya koryaansi kati dhinaga ganacsiga ee magaalada beledweyne waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan ee faahfaahinta warkun weliba uusan idinku diray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana
ganacsatada magaalooyinka beledweyne ee jowhar ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus waxayna sheegeen ganacsatada inay joojiyeen dalabaadkoodii ganacsigooda maadaama uu yaraaday dhaqdhaqaaqi ganacsiga waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne oo ka hadlay saamaynta uu ku yeeshay coronavirus waa runta saamaynay nagu yeelatay dadkii dhan iyo ganacsigii iyo wixii dhan waa kala xirmeen waxaa baciishadiya kor u kacday dhar ha noqoto raashin ha noqdo wax alla wixii badaaco ahay oo dibadda nooga imaanayay ool waxay sameeyeen sare ukacay sameeyeen markuu dhaqdhaqaaqa labalaabmi lahay uu isbedeli lahay ganacsiga oo la macaashi lahay la kala iidi lahay ay ahayd saas darteeda muqdisho hadda badaaco kastoon ka dirsano sare ukac ayaa ku jiro waxaa iska bedelay wax soo gala oo news hor leh maleh aa lagu leeyahay wixii yaroo lahaayena qof walba gadaashiis ayuu marsaday saas darteeda coronaviruska xanuunuu nagu yeeshay saameynuu nagu yeeshay saamayn dhaqaale mid caafimaad mid maskaxiyeed mid nafeedu soomaalidana ku yeeshay soomaaliya ma leheen kayd raashiin malaha raashiinkii annaga ganacsigaan nahay raashiinkii oo isbuuc ka hor kiiska sokortii maraya labaatan iyo lix dolari bar maanta wuxuu marayaa soddon iyo shan dolar saliid waxaad maraysaa soddon labaatan iyo sideed maalin lacag ay ku daraysaa ganacsigan waa kala istaagay wax dhaqdhaqaaq ah oo ganacsi oo ka jira malahan waxaa dhibaato weyn ku qabo dadka shacabka ah qaab wax kala iibsan waa garanlaan ah isku socodkii oo xiran yahay ganacsiga guud ee magaalada beledweyne jahawareer aad iyo aad ayaa haddii aan ahaan lahayd dhinac kasta xoolihii way xiran yihiin iskuullada waa la xiray wax kasta oo ganacsi oo beledweyne maanta ka socon lahaa ama soomaaliya aan dhihi karo khaasatan ana magaalada beledweyne hadda aan aad ugu warbixin karaa wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi oo ka jira haba yaraatee ma laha aad iyo aad ayay noo saamaysay xaaladaas aadka aad u cakirin dhinac kasta waa la xiray bangiyadii waa la xiray laba qof oo iswaraysanaysa waa yar marka waxyaabahaasoo dhan waxaa ugu wacan maamul la'aanta waxaa ugu wacan ganacsi xumada waxaa ugu wacan inay dadkii ay bilaa naxariis yihiin marka waxaasoo dhan dhibaato ah in maamulka gobolka ay indhaha ka fiirsanayaan oo ayaga ishahaystaan oo mataqaanaa bulshadu ay fiirinayeen sixir bararka socda xataa waxaa la dhahay waxyaabaha noocan oo markay imaamaan gaariga oo ka soo galo boosaaso inay cashuurta hataa ay ka dhaafaan si shacabka mataqaanaa ay u noqdaan dad oo lagu naxariista u noqdaan dhinaca kale ganacsada magaalada jowhar ee xarunta u ah maamulka hirshabelle ayaa dhankooda waxay ka warbixiyeen dhibaatooyinka ay la kulmeen tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka dillaacay caalamka in macnaha mataqaanaa adduunyadu kala xirxiran awgeed in macnaha mataqaanaa maciishada xoo sara kaca ku yimaado ayadoo dadka ka cararaya ee corona virusa soo socda adeeg si fiican u adeega qof walbo iyo wax kugu goyna ama wax kugu qaadna soonkana bisha ramadaan barakaysan soo dhowdahay awgeedaa sababa in cunadii kor u kacdo saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa oo sababta dadka waxaa macnaha u badan yihiin jawar boqolkiiba toddobaatan waxaa waaye dad xoog ku nool ah oo ay saameynaysaa waxaa u badan yihin weliba dadka macnaha mataqaanaa kiila kiila gadayska gato oo maalinta intay soo helaan dadku ku shubto siba aad u samaynaysaa waa sababta maciishad markay soo kulaato ayagii intay ku shaqay jireen ama beeraha ugu xoogsan jireen intiiba unbaa la siinaya Ee, cuntadiina kor bay u kacday marka masaakiinta aad ay ugu adkaanaysaa macnaha mataqaanaa wuxuu ku imaan jiray ee, labaatan iyo toddoba dollar labaatan iyo sideed aa la kala iibsan jiray hadda laakiin wuxuu marayaa soddon iyo kow dollar soddon dollar iyo barw ku imaanaya soddon iyo kow dollar aa lasii gadooda wax ka diinaan galay muddo hadda laga joogo bilooyin wax badeeca ayaa dalka ma soo gelin badeecadii tiidina hawadaa la geliyey marka dhibaato ba'an noo hayaa xagga badeecada elektroniga sidii waxay ka imaan jireen dalka jiinaha haddana ma jiraanba wixii hore le hadda nagu la qaaliyaa meeshii hal door aan gada jirnay shan door iyo toban door nagala siino mid ah oo aad aad iyo aad ugu la'nahay sida kabaha dhiiqada kanta maadaama xilli roobeed lagu jiro waxaa ka maqan kabihii dhiiqada ahay oo caruurta iyo kabaha weyn iyo kareemaka boqolkiiba toban ayaa ku- ee ku darsamay qiimihii xamar lagu soo qaadi jiray haddaad wareysid qof walba wuxuu ku dhahay insha allah haduu leeyahay waxaa keenaya alaabahaas ayaa naga go-ay alaabihiina waa alaab laga helayo jaina marka dhibaatooyinkaas ayaa kamid ah suuqa suuqii hadda boqolkiiba lixdan aad iyo aad dhaqaalihiisa hoos u dhacay maadaama wixii badeecooyinkii muqdisho yaalina nin walba wixii sakeedoo gashtay wixii dibadda laga keenayna culeysa ku yimid sida maraakiibtoo kaleeto oo ka keenta jaynoo kaleeto leanna adiga hore maraakiibta marka inta ka- ka noqoda waxay qaadi jirtay alaab iyo raqaab waxay qaadi jirtay wixii baadaamay istaageen waxaa laba kordhay oo si aad iyo aad u kordhay lacagii badeecooyinkii lagu soo qaadi jiray haddaad wareysatid dadka ganacsatada ee muqdisho saas ayay ku sheegaan marka dhibaatada qaar ahaan hadda gaa- eh, gaa- eh, door ku ahay waxaa ka mid ah een, xilli roobeed maadaama lagu jiro qalabkii aad u kacay
codkaasi welibaan dembey warbiyintii waryaagana bashiir cabdulla cusmaan sunayn kudiri magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana akhyaaray surankiisin warku kudhugun sida ay tan weliba waa warbaahinta warsan ee beledka baydhaba gobolka new york iyo weliba usanagaday gobolka kasarayt ama koryaanka katii dhinaga tirada dadka u saaradida ee coronavirus ee dalalka kaleda ee guud ahaanba caalamka markii la kuraaba dhinaga maraykanka oo sida warbiyinta yaala kasaari tirada usoo magaalada new york usoo kridida cudurka covid 19 iyo weliba iyo qiyaastay iyo diirtay toban iyo shan kun iyo weliba sagaal boqol ah garo dhugun sideyaal kun iyo konton iyo sagaal kun sagaal boqol soddobiyo toddoba taaseytina yeedaya koran dhaafta dalka isbein oo dadkana cudurka corona sahrididi yeeda yeeto qon- boqol konton iyo saddex kun oo qof ah miilo talyaanigana tirada yeedad iyo diirti boqola ama boqol afartan iyo saddex kun shiinaha iyo weliba usuun meyl horis oo ku bilaawda tirada yeeda deertay siyeetan iyo lama kun oo kiis taaseytina miinaasha yeedeeta inta magaalada new york iyo koryaan dhafti dhammaan dalalka kale ee maraykanka ku basan guud ahaanba dalka maraykanka ee dadka usoo udurka harididi iyo weliba tirada yeeda deertaya afar boqol liidin lama kun miilo dhimashada yeeda marahayto ku dhowaad toban ili kun iyo shan boqol guud ahaanba caalamka tirada cudurka usarididii iyo weliba yeedaha tiyeeda marahayte hal dhibi li milyan oo qofa meelo tirada dhimashadan yeeda deertay sagaalan iyo shan kun warkiyamina madhugun sidayaal helaweysin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabana surunku ninka dhonyo warka ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaha sinsaare waalantina sinkulisoosiyay kamaasintin dhugunsidabka warbaahinta warsan ee baydhaba intii warku warnimada redion kulamaan hadii lahayara amaanallah